bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wfiqna min اlأqwal واlأcmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna saaka uu ka bilaabmayaa xadiidka boqol iyo sagaaliyo tobnaad waa xadiidul ifkigii dheeraa markaa tarkiibkiisa aynu marka hore isa saari doonaa kadib baa sharaxa aynu ku soo noqon doonaa beri toole biidn illaah haddii rabbi ina gaadhsiiyo can caaishata caaisha waxaa laga wariyey zawji nabiy nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalama qaalad inay caaisha tidhi kaana nabiyu nebigu waxa uu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa araada marka uu doono an yakhruja inuu u baxo safaraa socoto ama safar aqraca mid u qori tuura ama u qori rido ayuu ahaa beyna aswaajihi haweenkiisa dhexdooda marka uu socoto doonaya inuu galo haweenkana aanu wada kaxaysan karin intuu u qori tuuro ayaa ta qorigeedu uu soo baxo uu kaxaysan jiray kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa araada marka uu doono an yakhruja inuu u baxo safaran safar aqraca wuu u qori tuuri jiray beyna aswaajihi haweenkiisa dhexdooda fa ayatuhunna toodii kharajo uu soo baxo sahmuhaa tasaamigeeda ama qorigeedu uu soo baxo ee qori tuurka ku soo baxda kharaja waa bixi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam bihaa iyaduu la bixi jiray macahu la jirkiisa fa aqraca dabeed waa nuu qori tuuray bay caaisha tidhi beynanaa dhexdayada fii khasaatin duulaan khasaahaa nebigu uu duulay ayuu noo qori tuuray ta raacaysa fa kharaja dabeed waxaa soo baxay sahmii saamigeygii ama qorigeygii ayaa soo baxay oo anaa nasiib u helay inaan raaco fa kharajtu dabeed waan baxay ayaa caaisha ay tidhi macahu nebiga la jirkiisii ayaan baxay sala allahu calayhi wasalam bacdamaa unsila intii la soo dejiyey dabadeed alxijaabu xijaabka waxaana khaswadaa ay u baxeen xijaabka intii la soo dejiyey dabadeed fa ana aniga bay caaisha tidhi uxmalu waxaa laygu qaadi jiray fii hawdajin hawdaj oo wa unzalu waa laygu soo dejin jiray fiihi hawdajka dhexdiisa anigoo ku jira macnaha gaadiidka marka lay saaraya awrka iyo wixii la midka ah hawdaj baa anoo ku jira lay saari jiray laygu saari jiray rakuubka laygagana soo dejin jiray hawdajku markaa waxa weeyaan wax yaroo sida qolkii oo kale inta la sameeyo oo xadhkaha iyo looxaanta iyo waxyaabuu ka kooban yahay oo dhan dhulka lagu sii xidhxidho lagu hagaajiyo oo ruuxu sidii qolka oo kale uu dhex galo oo lagu xidho dumarka ayaa lagu qaadi jiray ayaa awrka guradiisa la dhigi jiray awrka xagga sare laga saari jiray markaa wuxuu ahaa hawdajku dee markabu nisaai aanadak yacni wakhtigaas dumarku waxa ay fulaan ee lagu qaado marka waa shaygaa gaarka ah ee qolka yaroo kale ah ee loo sameeyo qofka dee qadarka qaadi kara kadibna waxa weeyaan isagoo diyaarsan oo qofkii uu galay inta raggu ay qaadaan awrka la duldhigayo dabeed awrka sidaa lagu kicinayo uu ku yacni waxa weeyaan lagu rarayey marka waxay tidhi fa ana anigu uxmalu waxaa laygu xambaari jiray ama laygu qaadi jiray fii hawdajin hawdajkaa gudihiisa waxa weeyaan waa shaygaa haweenka lagu qaadi jira awrka guradiisa la dhigi jiray marka la diyaariyo dabadeed wa unzalu fiihi isagunbaana laygu soo dejin jiray oo macnaha hawdajkaa markaan galo anoo ku jira inta la qaado oo awrka la dul dhigo ayaa marka reerku dega ama meel la degana anoo ku jira uun hawdajkii la soo dejin jiray adhowna de aan ka bixi jiray fasirnaa dabeed waanu soconay ba caaisha tidhi xataa idaa faraqa markii uu ka faaruqay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam min khaswatihi duulaankiisa tilka ee taa ahayd oo waqafalo u soo noqday oo wadanowna aanu u soo dhowaanay min almadiinati madiine aanu u soo dhowaanay ayaa aadana biraxiili waxaa meesha ku qadaran meel baa ciidankii degay ilan waxaa laga guuraa meel marka hore la degay waanay soo socdaanoo madiinaha bay ku soo socdaan dhexdiibay meel degeen markaa waqti habeennimo ah haddana waa dhowaadkiibaa la ogeysiiyey inay ka rartaan oo ka guuraan meesha markaa waxay tidhi soo noqodkii annakoo madiine usoo dhowaanay markii meel la degay ayaa aadana wuxuu ogeysiiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam leylatan goor habeen ah biraxiili yacni rarasho in la rarto oo la guuro fa qumtu dabeed waan kacay bay tidhi caaisha anigu xiina aadanuu markay ogeysiiyeen biraxiili rarashadii iyo in la guuro oo famashaytu dabeed waan socday xataa jaawastu ilaa aan ka gudbay aljeysha ciidankii macnaha qadaa'ul xaaje inay soo xaajo gudato ayay doontay oo dabeed waxay tihi waan socday ilaa ciidankii aan ka gudbay dee colweyne meel degan ama ciidan badanoo meel degan ka gudbidda laga gudbayaana waa goor la fogaaday oo la durkay waxay tihi falamaa qadaytu markaan soo gutay sha'nii arrinkaygii xaajadaydii markaan soo dhammaystay ayaa aqbaltu aan soo qaabilay ila araxli halkii alaabta ee mowdici araxli alaabtu halkay taallay ayaan soo qaabilay bay tidhi falamastu dabeed waxaan taabtay sadrii laabtaydii faidaa ciqdun waaba iyadoo kuuli idaad waa fujaa'iye lii aniga ii sugnaatoon lahaa oo min jazci adfaarin meesha adfaar la yidhaahdo kuusha laga sameeye ee loo nisbeeye ka mid ah qad inqataca uu iga go-ay waaba iyadoo kuusha noocaasi ay iga go-day jazcigu waa horta ciqdi ciqdi isaga waxaa la yidhahdaa waa ma axaata bilcunuqo wax kastoo qoorta lagu xidho waa ciqdi jazciguna waa noocii oo yacni waa nooc yamaani oo yeman lagu samayn jiray oo aan dahab saafi ahayne yacni waxa weeyaan noocyo kala duwan iyo maadooyin kala duwan isugu jira iyo midabo kala duwan oo caddaan iyo madowba leh adfaarna waa mowdicii loo nisbeeye kuulaha noocana lagu samayn jiro madiinatu bilyaman waa magaalo yeman ku taalla marka macnuhu waxa weeyaan uun kuul nooca madiinatu adfaar lagu sameeye ka mida oon lahaa oo iga go-day faidaa ciqdun waaba iyadoo kuulli aniga ii sugnaato min jazci adfaar meesha adfaar la yidhaahdo nooca lagu sameeye ah oo qad inqataca iga go-ay waaba iyadoo kuusha noocaasi halkaa loo nisbeeyey ay iga go-day ilan laabtii bay taabitay way iska weydi farajactu dabeed waan noqday bay tihi caaisho faltamastu waxaan deydiyey ciqdii kuushaydii faxabasanii waxay xidhay ibtiqaa'u daydaygiisiibaa i xanibay oo dee iga habsaamiyey dadkii fa aqbala waa soo qaabileen aladiina kuwii yarxaluuna i raraya bi aniga oo faxtamaluu waa qaadeen hawdaji yacni hawdajkaygii ee waxa weeyaan dee waxa laygu qaadi jiray waa soo xambaareen faraxaluuhu dabeed waa ku rareen calaa baciirii awrkaygaan awrkaygii ayay ku rareen hawdajkii alladii awrkaasoo kuntu aan ahaa arkabu mid fuusha yacni awrkii aan fuuli jiray laygu rari jiray ayay hawdajkaygii ku rareen walxaal bay ku rareen hum iyagu yaxsibuuna ay u malaynayaan yaxsibuuna iyo yaxsabuunaba way ansaxaysaa yaxsibuuna ay u malaynayaan annii anigu fiihi inaan dhexdiisa ku suganahay hawdajkaygii laygu qaadi jiray intay kor u qaadeen awrkii saareen iyagoo moodaya inaan ku jiro wa kaana nisaabu haweenku waxay ahaayeen id daaka wakhtigaa khifaafan kuwa fudfudud oo lam yadqulna aan cuslaan oo walam yaqshahunna aanu daboolin allaxmu hilibna aanu daboolin wainamaa yaakulna waxay cuni jireenun alculqata wax yar oo min aacaami cunto ah wax yar unbay afka gelin jireen markaa dee waxay ahaayeen haweenku dad fudfudud oon hilib lahayn oon culayskooda macnaha la dareemayn waxay u cudurdaaraysaa waxay u tabi waayeen culayska iyo inay ku jirta iyo in kale ilan mabay tabine iyagoo isla caashaa ku jirta unba awrkii saareen tiibay uga cudurdaaraysa waxay tidhi haweenku kuwo fudud baahayno mabay dareemin falam yastankiri lqowmu qoomku mabuu qoonsan markaa oo may inkirin xiina rafacuu markay kor yeeleen iqalal hawdaji hawdajka culayskiisii mabay qoonsan oo faxtamaluuhu waa qaadeen macnaha waxay leedahay mar haddii dumarku fududaayeenoo dee wax badanba aan la cuni jirin oo hilib badanba aanu jirin dee hawdajkay qaadeen mabay qoonsanoo may odhan war fududa miyayna caashi ku jirine mabay dareemina waa saareen iyagoo moodaya inay ku jirto wa kuntu waxaan ahaabay tiri caayishi jaariyatan inan yar oo xadiidata sinni da' yar fa bacasuu waa kiciyeen aljamala awrkiina waa kiciyeenoo wasaaruu waa socdeen colkii fawajadtu dabeed waan helay ciqdii kuushaydii bacdama istamara markuu socday dabadeed aljeyshu ciidankii waa istamara oo bimacnaa mara wadahaba markii ciidankii taguu socday dabadeed ayaan kuushaydii helay fa ji'tu dabeed waxaan imid manaasilahum meeshoodii colka ay deganaayeen baan imid walxaal laysa aanu ahaanin fiihi manaasisha dhexdooda axadun ruuxna aanu ku sugnayn fa ammamtu dabeed waxaan u qastay mansilii meeshaydaan anuu deganaa ilan qof walba inbuu deganaayay halkii baan u qastay bay tidhi alladii makaankaasoo kuntu aan ahaa fiihi dhexdiisa fadanantu dabeed waxaan maleeyey annahum iyagu sayafqiduunii inay i waayi doonaan oo fayarjicuuna dabeed ay igu soo noqon doonaan ilaya aniga markay i tabaan dabadeed haddaba fa baynaa waqti ana anigu jaalisatun aan halkii fadhiyo halabatnii waxay iga xoog roonaaday caynaaya labadaydii indhood oo fanimtu dabeed waan seexday waan luloodo oo bangam ay bay tiri wa kaana wuxuu ahaa safwaan ibnu lmucaal saxaabiga la ydhaa safwaan ibnu lmucaal assulamiyu ee reer sulam loo nisbeeyey uma adakwaaniyu reer dakwaan ka sii ahaa min waraa'i iljeyshi ciidanka gadaashiisuu ahaan jiray caadi ahaan wuxuu ahaa nin colka iyo ciidanka daba socda si marka waagu beriyo wixii meelaha ku dhacay ciidanku ka tegay uu usoo qaadi uga dabageeyo fa asbaxa dabeed wuxuu ku waaberiisa bay tidhi safwaan cinda manzilii meeshaydii aan deganaa agteeda ayaa halkaasa waagu ugu beriyey faraa-aa dabeed waxaabuu arkay sawaada insaanin qof madowgii qofka oo naa'imin hurda qof meel hurda madowgii yacni ayaa usoo baxay oo u arkay faataanii dabeed waa ii yimid wa kaana wuxuu ahaa safwaan yaraani mid arkabay tihi qabla alxijaabi xijaabka hortii markaa dee iyaduna wii hurdaa wejigeedu waa bannaan yahay waa gartay fastayqadtu dabeed waan soo baraarugay bay tiro waxaan ku soo toosay biistirjaacihi istirjaaciisii baan kusoo toosay oo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markuu gartay inay ooridii nebiga too caaisha istirjaaciisii uu yihi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan kusoo toosay bay tiri dabeed markaasay niqaabkii iyo xijaabkeedii ay wejiga ku qarisay xataa aan aakhay ilaa uu fadhiisiiyey raaxilatahu hashiisii ama gaadiidkiisii ilaa uu fadhiisiiyey fawaia dabeed wuxuu ku joogsaday calaa yadiha adinkeedii hore ee laabnaa ayuu isku taagay si aanay dee u kicin ile neefka geeli iyadoo la fadhiisiyo haddana iska sara kici karaa haddaan la qarqarsiin ama aan xadhig lagu xidhin ama aan dee lagu joogsan adinka iyo jeeniga marka waxau yihi markaan yani xataa aan aakha ilaa uu fadhiisiiyey raaxilatahu hashiisii ama gaadiidkiisii ilaa uu fadhiisiiyey oo usoo dhawaaday yani caasho intuu dee usoo dhaweeyey mxuu ahaa raaxiladii ayuu fadhiisiiyey si ay u fuusho fa waia dabadeed wuxuu ku joogsaday calaa yadiha adinkeedii hore laabnaa ayuu isku taagay si aanay u kicin intay fuulayso fa rakibtuhaa raaxiladii waan fuulay bay tiri caashi fanalaqa dabeed waa tegay safwaan yaquudu xaalu igu hogaaminaya bi aniga arraaxilata hashi xataa ataynaa ilaa aanu u nimid aljeysha ciidankii bacdamaa nazaluu markay degeen dabadeed mucarisiina xaala yihiin kuwa degaya fii naxri dahiirati wakhtiga kulul ee hadhka dhuuntiisa iyagoo degaya marka dhuunta waxaa looga jeedaa u dhowaanshaha qofka dhuuntiisu de waa u dhowda marka xilligii cadeedda ugu kululayd ee hadhgalka iyadoo xilligaasi uu dhow yahay ama la taagan yahayba ayaanu soo gaadhnay iyagoo degaya xilliga hadhgalka waqtu dahiira waa xilliga duhurka ee kulaylaha ah fahalaka dabeed waxaa halaagsamay man ciddii halaka halaagsantay ciddii halaagsantaa halaagsantay macnaha been abuuradkii baa la dhex dabaashabaytii dee markiina la arkay oo la yidhi haye duurka isla galeen wa kaana waxa uu ahaa alladii kii tawallaa maamulay kibra alifki been abuuradkaa laygu sameeyey weynidiisa kii maamulee tawaliyey cabdullaahi waa munaafiqiinta madaxoogii cabdullaahi cabdulaahi buu ahaa ibnu ubayin ina ubayi ahaa ibnu saluula ina saluul ahaa markaa saluula waa maalayansarifo waa hooyadii ubayina waa aabbihii labadiiba waa loo nisbeeyey hooyadii iyo aabbihiiba marka cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul oo munaafiq yacni munaafiqiinta madaxooga ahaa ayaa markaa arinkaa tawaliyey oo maamulay oo dadka ku faafiyey faqadimnaa dabeed waxaanu soo gallay bay tihi caaisha almadiina madiinatu rasuul baanu soo gallay fashtakaytu dabeed waxaan ku xanuunsaday bihaa madiina shahraa bil walxaal baan xanuunsaday hum iyagu yufiiduuna ay dhex dabaalanayaan dadku min qowli asxaabi alifki been abuuradka asxaabtiisu waxay ku hadleen iyo qiila waqaaladoodii iyagoo dadku ay dhex gelayaan oo ay ku sheekaysanayaan waxaa iyadu ma oga wa yuriibunii waxay shaki gelinaya bay tihi caaisha fii wajaci xanuunkayga aan xanuunsaday waxa uuni shaki gelinayey markaa yuriibunii yariibunii labadaba waa loo dabdiye oo sida xadiidkii dacmaa yariibuka ilaa maa laa yariibuk yariibu iyo yuriibuba waa loo dabdiye marka waxay tii wa yuriibunii waxa ii shaki gelinayey fii wajaci xanuunkayga aan xanuunsaday waxa uuni shaki gelinayey annii anigu laa araa inaanan ka arkayn min rasuulillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam inaanan ka arkayn alludfa dabacsanaantii aladii lufigaasoo kuntu anaa araa mid ka aragta minhu nebiga xiina amradu markaan xanuunsanayo waxay tidhi wax kale ma ogi waxa se aan qoonsaday waxa ugu weyn waxa uun aan ka shakiyi jiray dabacsanaantaan nebiga ku aqaanay markaan bukoodaanan ku arkay wainamaa yadkhulu waa uu soo gelayaa uun oo fa yusallimu waa salaamaya uma yaquulu dabeed wuxuu odhanaya kayfa siday tahay tiikum tiini tiinii caashi waa sidee walaa ashcuru mana dareemayo bishayin shay oo min daalik waxaa laysla dhex maraya ah shay ifkigaa ka midana maba dareensani maba oga cidina uma sheegin maskaxdeeda iyo maankeeda wax kusoo dhacayna maba aha waxaa lagu tuumaya xataa naqahtu ama naqihtu ilaa aan bogsaday bay tihi fakharajtu dabeed waan baxay ana aniga iyo wa ummu mistaxin mistax aniga iyo mistax hooyadii ayaa baxnay qibalal manaasici meesha manaasic la yidhaahdo xaggeedaanu u baxnay mutabarazunaa marka la rafciyo wahya manaasicdaasi mutabarazunaa waa meeshayadaanu kusoo xaajo gudanaynu ugu banbaxnay inaanu kusoo arrinkayga kusoo gudanno marka haddii la rafciyo khabar mutadiisi maxduufi haddii la jarana dee waxaad raacinaysaa manaasicda oo mutabarazin yacni qibalal manaasici meesha manaasic la yidhaahdo ayaanu xaggeeda u baxnay mutabariz mutabarazina haddii la jaro halkaas waxa weeyaan oo ah dee halkaanu kusoo xaajo gudanaynay marka ama ku bayaamay ama ka bedel oo qibalal manaasici baanu u baxnay mutabarazina baanu u baxnay waa bedel ama mutabarazina ah halkaanu kusoo xaajo gudanayna waa bayaan oo labadaasi way isbedelaan bedel iyo bayaanku marka manaasicna waa madiine duleedkeeda magaalada dhexdeedii maaho dee xaajadooda waa la durki jireen xishoo dartii eh yacni madiinay bannaankii uga baxeenoo manaasicdu waa duleedkeeda wa kunnaa waxaanu ahayn bay tihi caaisha laa nakhruju kuwa aan bixin ilaa leylan ilaa leylin habeenka habeen mooye wakhti kale maanaan bixi jirin oo habeen markaanu baxno habeenkiisa kale unbaanu xaajada u bixi jiray yani dadku dee wax badan iyo cunto badan iyo cabid badan inaani jirin baad garanaysa haddii kale qofku dee in badan buu xaajada u baahan lahaa marka habeen ka habeen unbaanu u bixi jiray bay tihi xaajadaeeda wadaalika arrinkaasina wuxuu ahaa qabla an tutakhada intaan la samaysan alkunufu kaniifyada waa suuliyada qariiban meel u dhow aan laga samaysan min buyuutina guryaha iyaga marka inakuba dee kaniif baynu ahnaaye waa dee suuliga u dhisan in lagu xaajo guto ee dee asturan ee guriga dhexdiisii ama agtiisii marka waxay tidhi markan aanu habeenkii un baxnay weliba aanu durkaynaa waa intaan kaniifyada ama suuliyada guryaha agtooda laga samaysan qabla an natakhida hadduu nusaqa qaarkood ay idiin qorayaanna dee waxay noqonaysaa uun intaanaan samaysano markaana waa musame intaanaan anaku samaysan wa amrunaa arrinka iyaguna amraalcarabi carabta amarkeedu buu ahaa carabtii aluwali ee hore filbariyati yacni xagga baadiyaha inay ku xaajo gutaan bannaanada waxaan ujeedaa filbariyati bannaanka yacni magaalada ka durugsan inay kusoo xaajo gutaan aw fi tanasuhi ay ilbucdi can ilbuyuud ama guryaha inay ka durkaan markay soo xaajo gudanayaan waxay tidhi arrinkaygiiyo caadadeeduna dee arrinkii carabtii hore u ahaayo inaannu bannaanka kusoo xaajo gudanno ama aanu ka fogaanno guryaha faaqbaltu dabeed waan soo qaabilay ana aniga iyo wa ummu mistaxin mistax hooyadii baa soo qaabilay bintu abi ruhmin ina abi ruhmi ahayd waa bayaan liummi mistaxe namshi xaalaanu soconanno facaurat ama facaharat markaa way turunturootay ummu mistax oo fii mirtihaa maradeedii bay ku turunturootay faqaalat dabeed waxay tidhi ummu mistax tacisa mistaxun mistax waa halaagsamay faqultu dabeed waxaan ku idhi bay tihi caaisha lahaa umu mistax bisa maa shay baa xumaaday kaasoo qulti aad tidhi atasubiina ma waxaad caayaysaa rajulan nin shahiida xaadiri bedraa beder ma nin bedri ah ayaabaad hadalkaa ku leedahay umu mistaxey waabay difaacaysaa caaisha ilan wax ma oga faqaala dabeed waxay tihi umu mistax yaa hantaah taadanay alam tasmacii miyaanad maqalba maa qaaluu waxay yidhaahdeen faahbaratnii dabeed waxay iga warantay bay tihi umu mistax biqowlilifki been abuuradka hadalkiisii marka umu mistax baa ugu horeysay qof u sheega waxa lagu sheekaysanayo hadda bil baana ka soo wareegtay fasdadtu dabeed waxaan kororhsaday bay tihi oo ziyaadsaday maradan cudur ayaan ziyaadsaday ilaa maradii ay madmuuman ilaa maradii cudurkaygii hore la iigu daray waxaaban kororhsaday cudur cudurkaygii hore iigu darmay falamaa rajactu markaanu noqday ilaa beyti gurigaygii dakhala waxa iisoo galay calaya aniga rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam fa sallama dabeed nebigu waana salaamay fa qaala dabeed waxa uu idhi sidii caadada ahayd keyfa waa sidee tiikum tiinii faqultu waxaan idhi ilaa iminka waxbay maqashay markaa way fasaxa dalbaysa faqultu waxaan idhi bay tihi caayishi idan lii ii idan rasuulkii allow ilaa abawaya labadaydii waalid marka labada aabbo waa min baabi taqliibo dee waa ummi wa abi unbaa looga jeedaa oo labadii waalid unbaa lagu jamciye abaweyn sida yani cadadiyo dayaxaba qamarayn abubakar iyo cumarba cumarayn baabu taqliib baa la yidhaha labada shay midkood in la haalib yeelo la xoog badiyo ka kale la isugu geeyo marka waxay tihi waxaan idhi idan lii ii fasax rasuulkii allow ilaa abawaya labadaydii waalid inaan aabbaha iyo hooyaday u tago ii fasax faqultu dabeed waxaan ku idhi liummii markaa meesha waxaa ku jirta de uu ii fasaxo waan u tegi faqultu liummii dabeed hooyaday waxaan ku idhi maa yataxadau maxay ku sheekaysanayaan bihi maaga annaasu dadku maxay dadki marka waxay rabtaa waxay ummu mistax u sheegtay bal inay kasoo hubsatay reerkoodii marka caasho waxay hooyadeed ku tidhi maa yataxadau bihi annaas dadku maxay ku sheekaysanayaan faqaalad waxay ku tidhi yaa bintii inataydiyey hawinii ka fudaydi calaa nafsiki naftaada ay ilamr ashana arinka hawinii ka fudaydi calaa nafsiki naftaada ashana arinka naftaada ka fudaydi ha isku cuslayn hana qoomoono ha murugoon fawallaahi baan ku dhaartay allaan ku dhaartaye laqallamaa waxa yar kaanad intay ahaato imra'atun haweene yacnii waxa yar inay haweeney ahaato qatu weligeed wadiicatun haweenayda oo wadiicatun qurux badan oo iftiimaysa cinda rajulin nin agtii inay ahaataa yar ninka oo yuxibuhaa jecel walxaalna uu ninkeedu jecel yahay ama ay ahaato agtiisa lahaa iyadana ay u sugan tahay daraa'iru dangalooy laqallamaa waxa yar kaanat inay ahaato imra'atun haweene qadu weligeed haweenayda oo wadiicatun dhalaalayso qurux badan cinda rajuli nin agtii inay ahaata waa yar tahay ninka oo yuxibuhaa isaguna jecel walxaallaha ay u sugan tahay gabadha daraa'iru dangalooyin yacnii haween lala qabo ilaa taasi hadday jirtase akarna hadalka waa ku badiyeen calayhaa korkeeda yacnii inay ama dee ceeb ka sheegaan ama in ka sheegaan waa ku badiyaan marka dee waxay u malaysayba xaggii dangalooyinkeeda inuu hadal kaga yimid laakiin siaynu tilmaami doonno beri bay ka ahayno haweenka nebiga midna arrinkaa ma dhexgelinoo rabbi waa ka dhowray faqultu dabeed waxaan idhi bay tihi caaisha subxaana allah ilaah baa ceeb laawo ah oo xumaan oo dhan ka nasahane walaqad yataxadau annaasu oo dadkii miyay kuba sheekaysteen bihaadaa arrinkaa yataxadau bimacnaa taxadaan weeye mudaaric iyo maadiga laftoodu way ismaxal degaano mararka qaarkood dee mudaaric baa bimacna almaadi loo macneeya mararka qaarkoodna maadi baa bimacna almudaaric marka istifhaam baana meesha ku qadaran oo walaqad yataxadau annaasu bihaada oo dadkii kaa miyay ku sheekaysteenba way la yaaban tahay ma wax dhacaybaaba qaalad waxay tihi markaa caaisha fabidtu waan berye habeenka tilka fabidtu waan beryey tilka taasi alleylata ee habeenka ah xataa asbaxtu ilaa aan waa beriystay laa yarqaw xaalaanu iga go-ayn lii aniga damcun ilma aanay iga go-ayn la agtaxilu aanan ku indha kuulanayn binowmin hurdo anoon indha isku geyin hurdana aan dhandhamin ayaa waagii ii beryey uma asbaxtu dabeed waan waa beriisto fadacaa rasuulullah rasuulkii alleh wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalam caliya bna abi aalibin cali bna abi aalib buu u yeedhay wa usaamata bna zaydin iyo usaame ibnu zayd xiina stalbaa markuu dib dhacay alwaxyu waxyigii yastashiiruhumaa xaal uu kala tashanaya nebigu labadooda fii firaaqi ahlihi ehelkiisa inuu isaga faaruqu furo fa amaa usaamatu usaamo miyaah oo xibu rasuulillaahi wabnu xibihi kuu rasuulku jeclaa iyo kuu jeclaa kii uu dhalay sigii abiiba rasuulku waa jeclaa usaame iyo zaydba marka fa amaa usaamatu usaamo miyaah fa ashaara wuxuu u tilmaamay calayhi nebiga sala allahu calayhi wasalam biladii kii yaclamu uu ku ogaa fii nafsihi nebiga naftiisa oo min alwuddi jacaylka lahum iyaga uu hayaa ehelkiisa isagu usaama nebi maxamed wuxuu u tilmaamay wuxuu naf- yacni nebiga naftiisa ku ogaa oo ah nebigu ehelkiisa inuu jecel yahay ila rasuulku caasho ugu jeclaa haween faqaala usaamatu usaama markaa wuxuu ku yidhi ahluka yaa rasuul ya yaa rasuulallaahi ahluka yaa rasuulallah marka haddii la rafciyo ay hum ahluka iyagu waa ehelkaaga yaa rasuulallaahi rasuulkii allow haddii la nasbiyo ahlaka la yidhaana ay amsik ahlaka ehelkaaga hayso yaa rasuulallah rasuulkii allow ehelkaaga hayso walaa naclamu kuma ogin wallaahi baan ku dhaartay ilaa khayran khayr mooye wallaahi khayr mooye wax kale kuma ogine waa ehelkaagii ama eh- reerkaaga hayso wa amaa caliyun cali bin abi aalib miyah faqaala isagu wuxuu yihi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow lam yudayiq illaahu calayka ilaahay kuguma cidhiidhin arrinka oo ilaahay cidhiidhi kuma gelin arrinku waa waasac wanisaau haweenkuna siwaahaa caasho sokadeed yacnii iyada sokadeed kaiirun waa fara badan yihi haweenkuna dee waxa weeyaan caasho marka laga yimaado waa fara badan yihiinoo haweenno kuguma yara was'al iljaariyata marka muxuu ishaarayaa toos u furmuu odhan laakiin dee nooc ishaaro tilmaan baa ku jirta oo arrinka alla kuguma cidhiidhiyin haweenno caasho waa ka badan yihin sarbeebtaa guud buu isagu u maray walidaalika arrinkaa weligeed waa u xasuusanaan jirta caaisha cali uu yidhi was'al iljaariyata ina tan yarna weydii buu yidhi nebi allow cali baa leh ina tan yaree bal caasho u shaqaysay ee u adeegtay ee bariiro laydhaa waa addoon la xoreeyey was'al iljaariyata bal addoon tan yarna we- yacni ina tan yarna weydii yacni waa suurowdaa markaa inay xor ahayd iyo inaanay xor ahaynba marka was'al weydii aljaariyata ina tan yarna bal hadda warayso caashay markaa dee u adeegaysa addoon la xoreeyana waa ahayd tasduqka run bay kuu sheegayeen fadacaa rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu u yeedhay bariirata bariiruu u yeedhay faqaala wuxuu yidhi markaa inantan yarna waa bariiraa la yidhaha oo addoon la xoreeye ba ahayd faqaala markaa wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiraay hal ra'ayti miyaad ku aragtay sh- yacni shay-an halkaa muxuu idiin qorayaa hal ra'ayti fiiha shay- ah, hal ra'ayti fiiha shay-an Ah, fiihaadii baa aniga ka tegay marka wuxuu ku yidhi bariiraay hal ra'ayti fiiha miyaad caasho ku aragta shay-a wax yuriibuka ku shaki geliya waxaad inuun ku qoonsato ku shaki geliya miyaad caasho ku aragtay bariiraay faqaalad waxay tidhi bariiratu bariira laa maya waladii allihii baan ku dhaartay bacadaka ku soo bixiye nebi allow bilxaqi xaq kugu soo bixiye in ra'aytu ay maa ra'aytu kuma arag minhaa caaisha amran arrin aqmisu aan ku ceebeeye calayhaa caaisha akara oo ka badan min annahaa caaishi jaariyatun inan yar inay tahay oo xadiidatu sinni da'yar taasoo tanaamu ka seexata can ilcajiini qooshka waxaan intaa ahayn kuma arag oo fataatii dabeed ay timaaddo addaajinu waxaraha ama rida guri joogtiihi ay timaaddo oo fata'kuluhu dabeed qooshka ay ka cunto waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay rasuulkii allow anuu caasho waxaan ku qoonsado kuma arag oon ka ahayn inay tahay dee inan yaroo da-yaroo qooshka laga yaabo halkii loogu talagalay meel aan ahayn oon munaasaba intay kaga seexato dee dabadeed waxa weeyaan waxaraha ama ridu intay soo gasha ay ka cunto wax iina intaasaan ku arkay bay tidhi faqaama wuu kacay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam min yowmihi maalintiisa waa istaagay weliba intii ay ku sheegtayna hadda way u cudurdaartay cudurdaarkii bay u raacisay ammaanadii dadkii horaad la yaabasay yacni min annaha jaariyatun xadiidatu sinni bay ka hormarisay waayo tanaamu can ilcajiinida waa sababta dee waa inan da-yaroo dee toddoba jir ama lix jir buu ku guursaday sagaal jirna waa kula aqalgalay aad bay u da-yaray siddeed iyo toban jirna wuu kaga dhintay marka waxay tii waa inan yaroo da-yar oo qooshka ka seexata oo markaa laga yaabay intay ridii soo gashay inay ka cunto intaasaan wax iina ku arkay faqaama waa istaagay rasuululahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam min yowmi maalinkiisa arrinkaasi u dhacay waa istaagay nebigu saxaabadii waa ka dhex kacay fastacdara waxa uu dalbaday in loo yacni laga cudurdaar siiyo laga dawmariyo min cabdilaahi bni ubayin cabdilaahi bni ubayi ibna saluula oo ina saluul ahaa yacni saluula inakeedii ahaa cabdilaahi bnu ubay bnu saluul in laga dawmariyaa nebigu dalbaday faqaala wuxuu yihi rasuululahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaa macshara almuslimiina muslimiinta kulankeediiow man yacdirunii yaa iga cudraya oo iga cudurdaaraya ama iga dawmarinaya oo waddo iga marinaya fii rajulin nin ninkaasoo balaqanii uu isoo gaadhay adaahu dhibkiisu fii ahlii fii shani ahlii arrinka ehelkayga dhibkiisu uu iga soo gaadhay lincaashuu aflagaadeeyey isagaana waxaasoo dhan maamulo ka dambeeyey oo dadka ku faafiyey fawallaahi baan ku dhaartay baa nebigu uu yidhi maa calimtu kumaan kuma ogi calaa ahlii ehelkayga ilaa khayran khayr mooye waa ammaano waa taskiyey waqad dakaruu waxay sheegeen rajula nin bay ku sheegeen maa calimtu aanan ku ogeyn calayhi korkiisa isagana ilaa khayran khayr mooyaane waa safwaan ibnu mucaal assulami uma dakwaani wamaa kaana ma ahayn ninkaasi safwaan yadkhulu mid usoo gala calaa ahlii ehelkayga ilaa maci aniga la jirkayga mooyaane ninkaas safwaanay tuhmeen ehelkayga weligii isagoo ila socda mooye gaar ahaan uguma soo geli jirin oo khalwo nin ku dhacay ma aha faqaama waxaa istaagay sacad ibnu mucaadin sacad ibnu mucaado faqaala wuxuu yihi yaa rasuulalahi rasuulkii allow ana aniga ayaa wallaahi allan ku dhaartay acdiruka ka daw marinaya minhu ninka wuxuu yihi sacad ibnu mucaad in kaana hadduu ninkani ahaaday huwa ninkaasi min alawsi ree aws hadduu ka mid yahay darabnaa waa ku dhufanaynaa waa garaacaynaa cunuqahu qoortiisaoo qoortaan ka goynaynaa waayo sacad ibnu mucaad isagaa caaqilkii ree aws ahaa oo taladooda gacanta ku haya marka wuxuu yihi ninku hadduu ree aws yahay qoortaanu ka goyn wain kaana hadduu ka mid yahay min alkhasraji min ikhwaaninaasoo kama horeyso aniga uu ka dambeysiiye dabcadaha isyar khilaafsan wain kaana min ikhwaanina hadduu walaaladaya ka mid yahayna alkhasraji ree khasraj amartanaa waadna amri yacni adaa waxaa doontana amri fafacalnaa dabeed waxaanu ku samayn fiihi dhex isaga waxaanu ku samayno amraka arinkaaga iyo taladaada hadduu walaaladeedaa kale ree khasraj yacni sacad ibnu mucaada iyaga sacad ibnu cubaada ayaa caaqilo ahaa iyaga sacd bnu cubaadata marka wuxuu yidhi hadduu walaaladeedaa kale ree khasraj yahayna adaa rasuulkii allowna amriyo waxaadna amrtaanu ku samayn markaa si toosa hadda uma odhan yacnii kow baanu kaga siinoo dee taa waa ka yar dhowrsaday laakiin wuu ishaaro waxaadna fartuun baanu fali buu yidhi hadduu qoladaa kale yahay jilibkaa kale waa laba jiliboo walaalaadii khasraj iyo awsoo labaduba ansaar ahaa markii horena cadaawad guuni ay dhexdooda dhacday laakiin ilaahay iimaanka iyo islaamnimada ku walaaleeyey faqaama dabeed waxaa istaagay sacad ibnu cubaadata sacad ibnu cubaada istaagay wa huwa sacad sayidulkhasraji nimankaa reer khasraj caaqilkoodii iyo odaygoodiibuu ahaayee wa kaana sacad wuxuu ahaa qabla daalika intaa horteed yacnii dhacdadaa horteedna sacad wuxuu ahaa rajulan nin ninka oo saalixan wanaagsane sacad baa sara kaco istaagay walaakiin ha yeeshee ixtimaladu waxa qaaday maalinta alxamiyatu qiiradii qabiilnimadaa qaadoo yacnii reer khasraj buu u damqado jilibkiisii ah marka qiiradii baa qaaday fa qaala dabeed wuxuu yidhi sacad kadabta been baad sheegtay isagoo la hadlaya dee sacad ibnu mucaad ilan labadii caaqile labada jilib bay ka ahaayeen wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegtay lacamrullaahi ilaahay noloshiisaan ku dhaartay laa taqtuluhu dili maysid walaa taqdiruu mana awoodid calaa daalika arrinkaa wallee inaanad dilayn awoodiyo kartina aanad ulahayn faqaama waxaa kacay usayd ibnu lxudayr usayd ibnu xudayr oo isagu sacadka sidan le qiiradu qaaday la jili baa kacay oo sare kacay faqaala wuxuu yidhi kadabta sacadow been baad sheegtay lacamrullaahi alle xayaatadiisaan ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartee lanaqtulannahu waanu dili oo waanu dili fa innaka maxaa ila adigu munaafiqun baaba tahay sacadow munaafiq tujaadilu ka doodaya cani lmunaafiqiina munaafiqiinta ilaah baan ku dhaartay waanu dili oonu dili buu yidhi sacadow adigu munaafiq baa tahay munaafiqiinta ka doodaya oo difaacaya fasaara waa isku kaceen alxayaani labadii waxa weeyaan jilib waa isku kaceen alawsu walkhasraju yacni labadaa jilib aws iyo khasraj waa isku kaceen usayd ibnu xudeyr waxaanu nihi wuxuu la jiliba sacad ibnu cubaado soo maha sida saxda waa sacad ibnu mucaadka hore ayuu isku jilibiye oo dee labadii reer bay isu jawaabaya waxyaabihii hore shaydaanku soo xasuusiyey dee dhexdooda dhacay fasaara markaa waxaa isku kacay alxayaani labadii jilba ama labadii reere al awsu ree aws iyo walkhasraju ree khasraj baa isku kacay xataa hamuu ilaa ay ku dhowaadeen bay ku hamiyeen xataa hamuu ilaa ay ku hamiyeen dhe inay isdilaan ee an yakhtatilu ilaa ay ku hamiyeenba inay gacmaha iskula tagaan oo dagaalamaan warasuululaahi rasuulka allena sala allahu calayhi wasalam cala lmimbari mimbarka ayuu saaraa fanazala dabeed rasuulku waa soo degay fakhafadahum dabadeed waa de- waa kala dejiyo waa aamusiiyey xataa sakatuu ilaa ay aamuseenoo wasakata isna waa aamusay nebigu wabakaytu waan ooyey bay tidhi caaisha yowmii maalinkaygaana waan ooyey laa yarqa'u lii xaal aanu iga go-ayn damcun ilmo walaa agtaxilu aanan ku indhakoolinayn binowmin hurdana fa asbaxa waxaa markaa ahaaday cindii agtayda abawaaye labadaydii waalid ama kuwaa beriistay labadaba de waa lagu macneeyaa marka agtaydii waxa kuwaa beriistay ama ahaaday labadaydii waalid qad bakaytu xaal aan ooyayey ama aan ooyey leylatayni laba habeen iyo wa yowma maalin nusaqa qaarkoodna leylatan wa yowman soo maaha leylo keliya qoraya leylatii awaka habeenkaygii marka waa leyla waaxida yacni habeen iyo maalin laakiin taydana waxay qoraysaa leylatayni marka hadday leylatii tahay waxay noqonaysaa anigoo ooyey leylatii habeenkayga iyo wa yowman maalin ama leylatayni laba habeen anoo ooyey marka habeenkii hore dee laga- lagu daro iyo wa yowman maalin xataa adunnu ilaa aan uga maleeyey ana albukaa in oohintu faaliqun u jeexaya kabidii beerkayga ilaa aan kaba baqday oon u maleeyey oohintu inay beerkayga kala jarayso qaalad waxay tihi fabaynaa wakhtihumaa labadoodaas waa labadii waalide jaalisaana ay fadhiyaan cindii agtayda walxaal ana anigu abkii aan ooyayo id ista'danat markiiba waxaba fasax qaadatay oo soo idan dalabtay imra'atun haweeney oo min alansaari ansaar ka mid ah marka idda waxaynu u macnaynay sida idaadii fujaa'iyada ahayd asal ahaan idaadaa fujaa'iye noqota iduna waa darfun limaa mada min azamaan unbay noqotaaye laakiin waxaa la yidhaha baynaa iyo bayna maa markay id daba dhacdo sida idaada fujaa'iyada loo laqbeeya marka waxay tihi iyadoo labadii waalid ay la fadhiyaan anna aan ooyayo id id ista'danat waaba iyadoo markiiba ay soo idan dalabtay oo albaabka ay soo garaacday imra'atun haweene oo min al ansaari ansaar ka mid ah faadintu dabeed waanu fasaxay lahaa iyada inay noo soo gasho fajalasa dabeed way fadhiisatay haweenaydaasi tabkii xaalay ooyeysa maca aniga la jirkay ay ila ooyeyso caasho ooyeysa markay usoo gashay way ku dartay fabaynamaa waqti naxnu anaku kadaalika sidaa aanu naho labadeeduba aanu ooyeyno id dakhala markiiba waxa soo galay iyaduna waa fujaa'iyo rasuulullaahi rasuulkii allah ayaa soo galay sala allahu calayhi wasalam waaba iyadoo rasuulkii markiiba uu soo galay fajalasa dabeed nebigu waa fadhiistay walam yejlis ma fadhiisan bay caaisha tidhi cindii agtayda min yowmi qiila fiya maalintii la iga yidhi laga bilaabo maa qiila wixii la iga yidhi qablaha maalintan horteed intii hadalkaa xun ee been abuuradka layga sheegay laga soo bilaabo yacni maalintaa horteed agteeda muu fadhiisan halkaa intuu soo istaago yidhaa kayfa tiikum unbaa albaabka ka noqon jiray laakiin maalintaa way soo ag fadhiistay waqad makasa waxaan u nagaaday nebigu shahran bilaa yuuxaa xaal aan loo waxyoonin ilayhi nebiga fii shani arrinkayga shayin waxba aan looga waxyoonin bil baan u joogay iyadoon waxba looga waxyoon arrinkayga qaalad waxay caaisha tidhi fatashahada dabeed nebigu waa ashahaatay macnaha hadalkiibuu furfurtay weeyaanoo waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli khudbatulxaajadii oo dhan baa loo jeeda hadalkiibuu furfurtay oo mahadnaqii salligii nebiga salaantii khudbatulxaajadii ayuu bilaabay laakiin khudbatulxaajada waxaa ugu mudan dee shahaadateynka soo maaha shahaadateyinkii baa la cabiro waa min ilaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli horena waa inoo soo martay marka fatashahada waa shahaatay macnaha hadalkiibuu furfurto khudbadii xaajada ayuu bilaabay uma qaala dabeed nebigu wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed yaa caaishatu caashaay fainahu ina alamra washana xaalku wuxuu yahay balaqanii waxa ii soo gaadhay canki adiga iga soo kaa gaadhay kada wakada waxa iyo waxa inaad samaysaa iga soo kaa gaadhay fain kunti haddii aad tahay barii'atan mid beri ah oo wax dembiya aan gelin fasayubari'uki illaahu ilaahay waa ku beri yeeli doonaa wain kunti haddii aad tahay almamti bidembin dembi mid gashay haddaad tahayna oo dembi ku dhacday fastakfirii dembi dhaaf weydiiso allah alle oo tuubi u noqo ilayhi xaggiisa faina alcabda maxaa yeelay addoonku idaa idactarafa marka uu qirto bidembihi dembigiisa uma taaba dabeed uu toobad keeno taaba allahu ilahay waa ka toobad aqbalaa calayhi korkiisa falamaa qadaa markuu dhammaystay rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam qaalatahu odhaahdiisii qalasa waa go-ay damcii damcii ilmadaydii waa go'day xataa maa uxisu ilaa aanan kaba dareemayn minhu ilmada qadratan dhibic yarna ilmadii sidaa u qulqulaysay sida daadku waa istaagtay dhag hal mar bay go'day oo qultu waxaan ku yidhi liabi aabbahay ajib jawaabu canii aniga iiga jawaab rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam rasuulka iiga jawaab aabbow ayaan idhi bay tidhi qaala waxau yidhi aabbahay abubakrin isidiiq wallaahi baan ku dhaartay ma adri garan maayo ma aquulu waxaan ku yidha lirasuulillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam faqultu dabeed waxaan ku yidhi bay tihi liummii hooyaday ajiibii iiga jawaab canii aniga rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama fiimaa qaala wuxuu yidhi qaalad iyaduna waxay tihi hooyaday wallaahi baan ku dhaartay ma adri garan maayo ma aquulu waxaan ku yidha lirasuulillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaalad waxay tihi caaisha wa ana anigu jaariyatun inan yar baanu xadiisatu sinni da-yar oo la aqra'u an akhriyin kaiiran in badanoo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah wax badanoo qur-aanana maba dhigan faqultu waxaan yidhi innii anigu wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay annakum idinku rasuulkii bay la hadlaysaa markaa hooyadeed iyo aabbaheedna waa ku jiraan waxay u jamcinaysaa gebigood bay la wada hadlaysaa rasuulka iyo ilaahay iyo waalidkaba ilaa warku waa soo wada gaadhay marka waxay tihi waxaan yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogaaday oon ogahay annakum idinku samictum inaad maqasheen maa taxadata waxay ku sheekaysteen bihi maaga annaasu dadka oo waqara uu ku weynaaday huwa arrinkaasi fii anfusikum nafiina uu ku weynaaday oo wasadaqtum aad rumaysateen bihi arrinkaasi walain qultu haddaan idhaahda lakum idinka idinku idhaahda innii anigu berii'atun beri baan ka ahay wallaahu ilaahayna yaclamuu ogyahay innii anigu la berii'atun inaan beri ahay laa tusadiquunii iga rumaysan maysaan bidaalika arrinkaas walain ictaraftu haddaan idiin qirta lakum idinka biamrin arrin wallaahu allana yaclamuu ogyahay annii anigu la berii'atun inaan beri ka ahay oo anuu beri ka aan idhaahdo waan galay latusadiqunnii waad i rumaysanaysaan oo waad i rumaysanaysaan wallaahi baan ku dhaartay ma ajidu heli maayo lii anigu naftayda u heli maayo walakum idinka maalan mahmaahiyo tusaale aan idinku soo halqabsado heli maayo oo aniga iyo idinka aan maaal tusaale idinku soo qaata ma helayo ilaa abaa yuusufa yuusuf aabbihii maalkiisii iyo yani kelmadii uu ku soo halqabsaday mooyaane ilaa maala abi yuusufa yuusuf aabbihii maalkiisii mooyaane iyo hadalkiisii mooyaane wax kaloon kusoo halqabsado garan maayo waa nebi yacquub markii yuusuf iyo qisadiisii waxa weyaan laga warramayey id waqti qaala uu yidhi yacquub waa aabbihii abuu yuusufe fasabrun jamiilu wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuuna dee inankiisii oo waayey arrinkiisii markii uu ka hadlayey ayaa waxau yihi fasabrun ay fa amrii waa yacquub nebi yacquub yuusuf aabihi wuxuu yihi fasabrun ay fa amrii arrinkaygu sabrun sabir weeye sabirkoo jamiilun wanaagsan wallaahu allana almustacaanu waa ka looga kaalmaysanayo calaa maa tasifuuna waxaad tilmaamaysaan ama aad sheegsheegaysaan yacni wuxuu yihi wallee arrinkaygu waa sabir wanaagsan ilaahay baanan kayani uga yani ka kaalmaysanayaa waxaad tilmaamaysaan ama aad sheegaysaan marka caaisha waxay leedahay aniga maanta masalkaa abu yuusuf yacni hadalkaa iyo maqaalada abu yuusuf uu ku soo halqabsaday mooye wax kale maanta heli maayo sida ilaahayba uu kaga warramay qur-aankiisa oo arrinkaygu waa inaan idhaahda uun fa sabrun jamiilun wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun arrinkaygu waa sabir wanaagsan ilaahay baanan ka kaalmaysanaya waxaad sheegsheegaysaan ama aada maqasheen uma taxawaltu dabeed waxaan u gadoomabay toon isku rogay calaa firaashi xaggii firaashkayga ila markii hore waa soo jeedsato waa soo qaabishay nebiga iyo waalidkeed intaa markaan idhi waxay tihi uma taxawaltu calaa firaashi dabeed waxaan u wareegay oon u gadoomay xaggii firaashkayga oo dee xaggaasaan isaga waxa weeyaan jeedsaday wa ana anigubay tidhi arjuu waxaan rajaynaya an yubari'ani allaahu ilaahay inuu beri yeelo walaakiin ha yeeshee wallaahi baan ku dhaartay maa danantu maan moodayn oo maan malaynayn an yanzila an yanzila allaahu alla inuu ku soo dejinayo fii shani arrinkayga waxyan waxyi inuu ku soo dejinayo ama an yunzala fii shanii arrinkayga in lagu soo dejinayo waxyun waxyi marka musame iyo majhuul labadaba riwaayaadka aniga musame way qoray majhuulna way oy qoraan nusakha qaarkood wala ana anigubay caaisha tihi axqaru waan iskala yaraa fii nafsii naftayda min an yutakallama in lagaga hadlo bilqur'aani qur-aanka fii amri arrinkayga anigu naf ahaan waan iskala xaqiraa waan iskala yaraabay tidhi arrinkayga in qur-aan lagaga hadlo wala ana anigu axqaru waan iskala yaraa fii nafsii xagga naftayda dhexdeeda min an yutakallama in lagaga hadlo bilqur'aani qur'aanka fii amrii shanigayga iyo arrinkayga waan iskala yaraa qur'aanba in lagu soo qaado oo ismaan lahayn halkaasaad gaadhi walaakin ha yeeshee kuntu waxaan ahaa arjuu mid rajaynaysa an yaraa inuu arko rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama fi nnowm hurdada dhexdeeda inuu ku arko ru'yaa riyo riyadoo yubari'inu allaahu ilaahay igu beriyeelaya bihaa riyada fa wallaahi baan ku dhaartay maa raama kama faaruqin rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama majlisahu meeshiisii uu fadhiyey walaa kharaja mana bixin axadun qofna oo min ahli lbeyti dadkii guriga yani ehelkii beytka ka mid a qof dadkii guriga ehelkiisaa ka midiina ma bixin xataa anzala allahu ilaa alla kusoo dejiye calayhi nebiga korkiisa alwaxya waxyigii uu kusoo dejiyey fa akhadahu dabeed nebiga waxaa qabtay maa wixii kaana ahaa yaakhuduhu mid qabta marka waxyigii uu kusoo degayo oo min alburaxaa kurbada iyo culayska iyo mashaqada waxyiga ah waayo culayska qur-aanku uu yahay ayaa uu dareemi jiray inaa sanulqi calayka qowlan haqiila marka waxay tihi waxa qabtay wixii qaban jiroo kurbada iyo culayska waxyiga kusoo degaya ah xataa inahu ilaa rasuulka layataxadaru uu ka soo daadanayo minhu rasuulka xaggiisa miluljumaani wax luulka yaryar oo kale aad moodo dhalaalkiisa oo min alcaraqi dhididka ah fii yowmin maalin dhexdeedna dhididkaasi uu kasoo dhibcayo uu kasoo daadanayo maalinkoo shaatin qabow ilaa rasuulka uu kasoo daadanayaba yacni wax dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa aad moodaba sida luulka yaryar oo dhididka ah maalin qabow haddana yacni waa siqalka iyo culayska iyo kurbada waxyiga ayaa keensanaysa dhidid inuu ka daato maalin qabow iyadoo la joogo falamaa suriya oo dee caaisha waatay xadiidka la ku ahayd walaqad ra'aytuhu fi lyowmi shadiidi albardi walaqad ra'aytuhu yanzilu calayhi alwaxyu fi lyowm ashadiidi albardi waina jabinahu layatafasadu caraqa waxaan indhaha saaray maalin aada u qabow oo la dhaxmoonayo oo waxay ku soo degaya nebiga dhididkuna dhabankiisa sidaa uga da'ayo marka waxay tidhi fii yowmin shaatin falamaa suriya markii laga fayday can rasuulilahi rasuulka alla sala allahu calay wasalam ee waxyigii ka go-ay walxaal huwa nebigu yadxaku uu qoslaayo fa kaanat ay kaanad markaa waxay ahaatay awala kelimatin markaa jawaabta lamaada halkaa rid fa'duna waa zaa'ido marka falamaa suriya markii laga fayday can rasuulilahi rasuulka alle sal allahu caleyh wasalam waxyigii ee waxyigii ka go-ay walxaalna laga fayday huwa nebigu yadxaku uu qoslaayo ilan waa loo bushaareeyo baraa'adii ooridiisu jeclaaba kusoo degtay ayaa fa kaanad intaasi markay dhacday fa kaanad ay kaanat waa jawaabkii la maade eh waxay ahaatay awala kelimatin kelmaddii ugu horreysay takallamo uu ku hadlay bihaa kelmaddu an qaala inuu igu yidhi le aniga yaa cayshatu caashaay ixmad illaaha ilaahay u mahadnaq faqad bara'aki illaahu ilaahay waa ku beriyeelay faqaalad waxay ku tihi li aniga ummii hooyaday quumii u kac ilaa rasuulilahi rasuulka alle xaggiisa u kac sala allahu caleyh wasalam faqultu waxaan idhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay laa aquumu u kici maayo ilayhi xaggiisa walaa axmadu mahadinna maayo ila allaha ilaahay mooyaane faanzala allahu dabeed alle wuxuu soo dejiyey caza waa haalib ahaadoo wajalla waa weynaadeeye waxa rabbi uu soo dejiyey ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum ilaa aakhiri alaayaat yacni kuwii been abuuradka la yimid waa koox idinka idinka mid a aayaadka suuratu nuur ilaa aakhiriha falamaa anzala allahu alle markuu soo dejiyey caza waa weynaaday caza waa haalib noqday oo wajalla waa weynaaday rabbiye haadaa arrinkaa markuu kusoo dejiyey fii baraa'atii baraa'adayda markuu arrinkaa kusoo dejiyey qaala waxa uu yidhi abuu bakrin isidiiq abuu bakar kii run badanaha waxa uu yidhi oo asidiiq waxaa raajixa in la yidhaha waa kaiiru sidqi kaiiru tasdiiq rumayn badane in laga cabiro waxaa ka awleysan run badane oo ina arajula layasduq xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa layasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa marka min asidqi kaiiru sidqi marka abu bakri abuu bakrin sidiiq abuu bakar kii run badanaha ahaa wuxuu yidhi wa kaana waxaan u ahaa yunfiqu mid wax ku bixiyo nafaqeeye ama masruufo calaa mistax ibni usaasata mistax ibnu usaasana waa nafaqayn jire oo waa masruufi jiray eh liqaraabatii liajli qaraabatii dhowaanshaha mistax uu u dhow yahay darteed buu u masruufi jiray minhu abuu bakar uu u dhow yahaye wuxuu abuu bakar yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa unfiqu waxba ku bixin maayo masruufi maayo calaa mistaxin mistaxna shay-an waxba ku bixin maayo laa unfiqu ku bixin maayo buu yidhi calaa mistaxin mistax shay-an waxba abadan weligay bacdamaa qaala intuu yidhi dabadeede uu ka hadlay licaaishata ay fii caaishata yacni caaisho arrinkeeda intii uu hadalkaa ka yidhi uu ka hadlay dabadeed waa been abuuradkiie walee dib dambaysa inaanan waxu siin marka waxaa la yidhi mistax yacni mistax hooyadii iyo waxa weeyaan abuubakar ayaa habrowadaaga ahaa markaa dib dambaysa wax dambe ku bixin maaya buu yidhi fa anzala allahu dabeed alle waxa uu soo dejiyey caza qaalibaha wajalla weynaaye waxa uu soo dejiyey wlaa yatali ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa wاlmasaakiina ayaa horreysay mise wlmuhaajiriinada ya أخري ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليتامى مي كجرت كمي جيرين واليتامى saddex sinfiun baa la sheegay muhaajiriinta iyo masaakiinta iyo waxa weeyaan qaraabada saddexdabana mistax buu ahaa baa la yidhi oo dhinac qaraabay ahaayeen muhaajiri buu ahaa waxa weeyaan miskiin buu ahaa weliba bedrina waa ahaa afarta arrimoodba waa ahaa afarta mid walibana dee waxa weeyaan uu ku mutaysanaya in wax lagu bixiyo marka ilaahay tabaaraka watacaala waxa uu yidhi yay ka yacni yaanay ku dhaaran ulul fadli minkum wasaca kuwa dheeraadka u saaxiibka ah iyo fidsanaanta waa hodannimadee idinka idinka mid ihi an yu'tuu yacni yaanay ku dhaarin ay anlaa yu'tuu inaanay waxba siin ulil qurbaa kuwa dhowaanshaha u saaxiibka ah waa mistax inaanay waxba siin yaanay dhaarku marin iyo kuwa masaakiinta ah iyo kuwa ilaahay dartii u soo hijrooday intaba yaanay ku dhaaran inaanay waxba siin markaasaa alla waxau yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum miyaydaan jeclayn ilaahay inuu idiin dembi dhaafo wallaahu gafuuru raxiim se ina allah ya wallaahu gafuuru raxiimun allahna waa mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariis badan farajaca dabeed waxa uu ku celiyey abubakar ilaa mistaxin mistax alladii kiibuu ku celiyey kaana waha yujrii mid ku dareeriya caleyhi korkiisa uu siin jiray markaa rajacadani maanta waa mutacadi soo ma arkaysid rajaca marna waa mutacadi marna waa laazim mar rajaca rujuucan wuu noqday dee waa ficil laaziman mansuub u baahnayn marna wuu celiyey oo fain rajacaka allaahu ilaa aa'ifati rajacaka mansuubkii dawataa gaadhay markaa tani waa tii mutacadiga ahayd markaa farajaca wuxuu u soo celiyey abubakar ilaa mistaxin mistax alladii kii kaana wahaa yujrii mid ku dareeriya caleyhi korkiisa oo wuxuu ku nafaqayn jiruu dib ugu soo celiyey wa kaana rasuululahi rasuulka allana wuxuu ah sala allahu calayhi wasalam yas'alu mid weydiiye zaynaba binta jaxshin zaynab binti jaxshi can amrii arrinkayga caaisha waxay tidhi zaynab binti jaxshi oo deena wadaqabo dangaladayda ahaydna rasuulku arrinkayga waa i weydiin jiray fa qaala waxau yidhi yaa zaynabu zaynabey marka ama waxaad ka dhigi kartaa yasaluda dee bimacnaa sa'ala maadi oo mudaarican bimacna almaadi waa loo adeegsadaa wa kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ah sala allahu calayhi wasalam yasalu ay sa'ala zaynaba binti binta jaxshin can amrii rasuulku wuxuu ahaa mid zaynab binti jaxshi weydiiyey arrinkayga marka mas-uulkii ama wixii uu weydiiye dee la faahfaahinaya waa tafsiilun bacda ijmaaline oo faqaala dabeed nebigu waxa uu yidhi waa dee su-aashiiye ama mas-uulkii wixii la weydiiye yaa zaynabu zaynabey maa ra'ayti maxaad ku aragtay caaisha faqaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow axmii waxaan ilaalinayaa samcii maqalkayga iyo wabasarii araggayga waan dhowrayaa maqalkayga iyo araggayga macnaha ku dhici maayo waxaan dhicin oo dee waxaan jirin sheegi maayo wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu kumaan kuma ogi calayhaa caasho ilaa khayran khayr mooye wax kale kuma ogi qaalad waxay caaisha tidhi wahiya zaynab allatii waa tii kaanad ahay tusaamiinii mid igula tartanta xagga dee maqaamka derajada aan nebiga agtiisa ka ahay iyo quruxda iyo jamaalka ile dumarku waa ku kala sarreeyaan ragguna haweenkooda maxabada iyo kalgacalka dee waa ku kala sarreeyaanoo uma sinna ilan qalbiga ilaahaybaa haye addoonkuma hayo oo dee wixii daahire muuqda unbaa laga cadaalad falaa laakiin waxa qarsoon inaad awood u lahayn lagama cadaalad fali karo nebiguna sala allahu caleyh wasalam arrintaa maba qarine caasho inuu ugu jeclaa waa sheegay markaa ninku dee haweenkiisa mid ka mid a hadduu yidhaa iyadaan ugu jecelay ama jacaylkiisu u bato wax dembiya ma aha suubanaheyni nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam dee saasuu tilmaamay inuu caaisho ugu jeclaa haweenka oo dhan marka caaishaha waxay leedahay zaynab tan uu weydiinayaa ta ila tartantay ahaydee ugu dhow macnaha xagga dee maqaamka iyo derajada nebiga iyo quruxdeeda iyo jamaalkeeda ta iigu soo dhow ee arrintan igula tartanta ilan waxaa tartan loogu jiraa maqaamka ay haweeneedu ka mudan tahay cinda zawjiha marka ta iiguba soo dhowey igula tartantay ahayd haddana dee ilaahay waa dhowray oo yacni dangale maxaa lagu yaqaanaa hadday in yar u hesho dee inay iyaduna u libin laabtay ku cadaadiso marka waxay tihi wahiya zaynab allatii waa tii kaanad ahayd tusaamiinii mid igula tartanta xagga darajada nebiga aan ka taaganahay iyo jamaalka iyo quruxdaba facasamaha allaahu ilaahay baa ku dhowray bilwaraci xalaal miirad dhagaheedii iyo afkeediiba waa ilaaliso ilaahay baa ku dhowray xalaal miiradka oo waafajiyey wallaahu subxaanahu watacaala aclam